dhaqaatiirtu ina siisay allahayna dhowye dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saamayn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaadhsiiyo qof ama dad kale covid nteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgalaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey asalaamu calaykum raadiyo irga waan salaamay anigoo isacdiye cabdi magaalada kismaayo nawaaxigeeda ku nool raadiyo orga corona faris ayaan iskaga shigsanahay waxa waaye qufac qalana qufaca waxba iimu uraayaan qadha tiro badan madax xanuun tiro badan imiin aniga kulli saasaana marka daktarka oo corona fariska waxaan rabaa in iweydiiyo su-aalahaas inay saas yihiin iyo in kale toraadi ergo waada salaama
mahadsanid sacdiya cabdi oo joogta magaalada kismaayo haddaan isku dayay inaan ka jawaabo su-aasheeda sacdiya calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garto cudurkan safmarka ee covid nteen-ka waxaa ka mid ah qofaa qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa kalee soo raaca intaasi in qofku uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka asalaamu calaykum sanmar cabdiqaadir yaasiin baan idhahaa magaalada ooqoraan ka soo hadlayaa waxaan ka cabanaynaa hargab fara badan qaboobo fara badan muxuu ahaa dabeel kacayso hargabkiioo qandhooyin fara badan wato qofkiioo muxuu ahaa aada u xanuunsan yahay oo hargabkii qufacayo qofkii markaad fiirisid corona virus ma qabo buu ku dhahaya corona virus micnihii cudurada lagu la eegi karo cuduradiisii inta masale ay u kala baxayaan inaad noo sheegto inaan rubnaa tigto hore intaasaan kaa dalbanayna
mahadsanid dalmar cabdulqaadir yaasiin haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa dalmar hargabka iyo coronaviruska waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska habomareenka waxayna ku kala duwan yihiin hargabka iyo coronaviruska hargabka wuxuu qaadan karaa hilhuuriskiisa saddex maalmood halka coronaviruska uu ka qaato shan casho ilaa lix casho iyo wax ka badanba sidoo kale qofka qaba coronaviruska sida badan neefta ayaa ku dhigta si toos ah uma neefsan karo qandhada daalka muruq xanuunka madax xanuunka iyo hindhisada isku mid ayay ku yihiin calaamad ahaan waayo qofka hargabsan ama qofka hargabka qaba iyo midka coronaviruska qaba intaba waxaa lagu arkaa calaamadaha aan sare kusoo xusnay oo aan ka ahayn qofka coronavirus ka qaba oo ku dhigta neefta sida badan qofka hargabsan wuu qufacaa balse uma darana sida qofka qaba coronaviruska asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan waxaan waxaan salaamayaa radio ergu waxaa waxaa la dhahaa abdulqaadir cabdullaahi axmed waxaan ku noolahay magaalada buuhoodle iminka waxaanu ka cabanaynaa wax aanu kano kaloora feras u maraynay baa gacan kulul nagu haya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsaneed cabdulqaadir cabdulaahi maxamed oo jooga magaalada buuhoodle haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdulqaadir walaal siday ugu wanaagsan ama ugu fiican aada ugu hortagi kartaan cudurkan safmarka covid nneteen-ka waa in la raacaa tilmaamaha caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef kuwaasoo ahaa tilmaamaha in gacmaha la iska dhaqo muddo labaatan ilbir- ilbiriqsi laguna dhaqaayo saabuun iyo biyo korka ka socda in la isticmaal ganfur xirkii iyo gacmogashigii iyadoo la iska ilaalinaya in la taabto sanka afka iyo wejiga dadka in ay kala fogaadaan ayaa wanaagsan ugu yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in guriga la jooga ayaa wanaagsan haddaad isku aragtid calaamadaha cudurka hargabka haddii aad isku aragto qofa iyo qandho iyo neefta kugu dhigta fadlan raadso goobaha caafimaad ee lagula tacaalo cudurka safmarka ah ee covid nneteen-ka tiishka ama masarka sanka ama xusulkaaga oo laaban ku dabool afka iyo sanka markaaad qofa'aysid ama aad hinisaysid marka markaad isticmaasho tiishka ku rid weelka qashanka lagu rido oo xiran nadiifi gacmahaaga kadib markaad qufacdo ama aad hindhisto ama aad caawinayso qof xanuunsan aad ha ugu dhowaan qofka qaba astaamaha ama calaamadaha cudurka hargabka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee laba eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqanka mahamayda ku dhaqma awaamiirka dhaqaatiirtu ina siisay allahayna